tallaalkan cudurka covid nneteen oo dhowaan dalka soo gaadhay ayaa maanta si rasmiya looga bilaabay caasimada dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga iyadoo cadadka tallaalka soo gaadhay deegaanka uu dhan yahay boqol iyo sideed kun oo dhoos oo markaasi ah tallaalka lagaga hortago cudurka covid nneteen waxaana la damacsan yahay in wareegga koowaad ee tallaalka la siiyo dad tiradooda ay gaadhayso kontan iyo afar kun oo qof madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar oo ka mid ahaa dadka ugu horreeya ee tallaalkan qaata ayaa ka hadlay sida dadweynaha soomaalida ugu baahnaayeen in la soo gaadhsiiyo tallaalkan cudurka covid nneteen isagoo sheegay madaxweynuhu in marka uu tallaal soo baxa ay jiraan dad garab wada dacaayado balse aan loo baahnayn in dadkaasi la dhegaysto islamarkaana talada laga qaato xirfadlayaasha caafimaadka waxa uuna yidhi guud ahaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee in la ogaado waxa weeye kow tallaal noocan oo kale markuu soo baxo waxaa barbar socda iyaguna dacaayaad ay fidiyaan dadyow aan ahayn bahda caafimaadka kanna kuwaan bula mid noqon doona marka dadka waxaan uga digayaa inay tala ka qaataan dadka professionaliska ee caafimaadka inay tala ka qaataane qof meel iska fadhiyo iyo fadhi kudurir iyo war noocaasa iyo consbiracy theories aan macno lahayn inaynan dhegaysanin yaan horta ta ugu muhiimsan waayo waxaan dareemayaa marka maanta xafladdan la telefays gareeye la sii daayo caqabadda ugu horreysa waxay ka iman doontaa dadyo fara badan oo yidhaahda tallaalkan lama hubo keesis ka dhacay adduunka ama laga sheegay saxaafadaha oo side effectiga uu leeyahay ah waxyaala noocaas in xoogga la saari doono yaan qiyaasaya marka kuwa noocaas oo kalea horta inaan kaga kalsoonaano inagu deegaanka soomaalida haddaan nahay ama dalka etoobiya adduunka kama horreyna waynu ka dambayna badankiisa marka adduunkaasi wixii uu garto iyo culummada aqoonta ee caafimaadku waxay gartaan aqoon aynu ku bedello oo kale oo hadda aan ogahay ma jirto sidaa daraaddeed inaynu aynaan noqon dadkani adagoo waxaan jili iska sheega laakiin aan u hoggaansanno talooyinka ay soo jeedinayaan bahda caafimaadku taas waa dardaaranka ugu horreeya laakiin kan adduunka o dhan baa isugu tiri billions baa lagu bixiyey marka waxaa ila quman inaan saa u fahamsanaano boqol iyo sideed kun baaba ina soo gaadhay dalka etoobiyana ilaa iyo laba milyan wax ka badan taa laftigeedu talaal dadku ay iibsan kari lahaayeen ma ahaadeen waa talaal dadka dalalka low income-ka ah ee dhaqaalaha aan lahayn loogu deeqay weye inaan dhammaanteen xusuusnaano talaalka inuu muhiim yahay laakiin taxadarkuna uu muhiim yahay precaution inuu muhiim yahay oo aan wadno taxadarkii waxaad moodaa in maadaama oo dhimashadii iyo saskii markii hore dadku ay ka qabeen cudurkan ayna dhicin in maaragtay dhayals badan uu ka jiro oo dhammaanteenba cid gaara maaha kulligeen ba aan dhayalsanayno arrinta tallaalka waa in la ogaado haddii la istallaalo macnaheedu maaha ma gudbinaysa tallaalku adiga immunitigaaga iyo waxaa uu wanaajinayaa laakiin stiil waad gudbinaysaa marka in afka la xidho in maaskiga la xidho in la taxadaro intii karaankeenna ah yaan ku dardaarmaynaa doctor sharmaarka shariif buulle waa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida waxa uuna v o a u sheegay waxqabadka tallaalkan dadka qaadanaya iyo sida loogu kalsoonaan karo tallaalkan maanta aan daha furayna ee covid nteenka wuxuu noqonayaa tallaalkii ugu horreeyay ee taariikhda adduunka abad lagu soo saaro muddo sanad gudahooda taana waxaa keenay maadaama xanuunkan qalqal balaaran dunida ku keenay maanta waxaa guud ahaan dalka etoobiya soo gaaray laba dhibic laba milyan oo tallaal ah kuwaas oo loogu tiragalay in gaar ahaan la siiyo dadka adeega caafimaadka bixinaya ee islamarkaana u adeegaya dadka la ildaran xanuunkan covid nteen maadaama ay halis ugu jiraan islamarkaana bukaanada xanuunkan qabe ay mar walba u adeegayaan waxaa intaa xigta in iyaduna la siiyo dadka da'da ah oo ay da'doodu ku weyn tahay kontanka sane islamarkaana la nool xanuunada kale ee sida macaanka iyo sokorta dadkaas oo iyaguna halis u ah cudurkan ayaa loogu tiragalay iyaguna in la siiyo tallaalkan waxaa keliya ee la badbaadi karaa marka cid kasta oo bilaadan ah meeshuu doon waa ku noolaada uu ka badbaado ama uu ka badqaba unbaa la wada badbaadi karaa tallaalka wuxuu ka mid yahay daawada daawadana waxay leedahay side effect side effectga waa wax yar oo muddo dhowr cisha ugu badnaan shan ilaa lix cisha ah soconaya intaa marka laga reebo boqolkiiba sagaashan iyo shan ka badan waa safe waana mid maxaan ku rahdaa qofka difaaciisa jireed kor u qaadaya haddaba dhanka kale waxaa jira walaac ay qabaan qaybo ka mid a bulshada ee markaasi tallaalkani iyaga oo sheegaya in tallaalka uu horseedi karo cudurro kale balse arrimahaasi waxaa naqdinaya qaar ka mid a mas-uuliyiinta iyo xirfadlayaasha caafimaadka ee iyagu tallaalkan qaatay hadda waqti xadarkanaan kula hadlaya aniga tallaalkii baan qaatay waxaan qaatay dooska ugu horrey dooska kale labaadna waxaan qaadanayaa muddo saddex bilood kadib ah dakhtar baan ahay caafimaada waxaan ahay mas-uulkii caafimaadka waxaan u qaadanaya waxa weyaan inaan ku kalsoonahay in tallaalkan uusan dhibaato ii keenaynin hadduu ilaahay yidhaahdana kor iga badbaadin doona xanuunkaas magacaygu waa mustafa maxamuud cabdi madax xafiiska caafimaadka ee magaalada jigjiga waxaan ogsoonahay dad waaweyn oo xoog leh dad dhakhaatiira kuwa mataqaanaaye professionalist oo injineeri iyo dhakhaatiir xag sare ayaan isaga awgi u weynay tallaalkan wuxuu faa'iido leeyahay qofka biniaadamka marka la tallaalo wuxuu jirkiisa wuxuu samaynayaa wuxuu samaysanaya adkaysi ama unugyadii difaaca ayuu samaysanayaa si haddii xanuunka uu ku dhaco uu si fiican suga difaca waxu yeeli waayo talaalkan waxaa la hubaa wax sagaashan iyo shan beersan ka sarreeya inuu maaragtay inuu yahay inuu inuu saameyntiisu ay tahay saameyntiisu maaragtay inay tahay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhabta ah ee u geeriyootay fayraska covid nineteen waxa ay haddana xukuumadda dowlad deegaanka soomaalidu sheegtay in inta la ogyahay ilaa iyo hadda tirada dadka u geeriyooday fayraska deegaanka ay dhan tahay soddon iyo sideed qof maadaama uu yahay deegaanka deegaan aad u ballaaran islamarkaana bulshada deegaanka boqolkiiba shan iyo siddeetan ay yihiin dad xoolo dhaqato ah deegaankuna leeyahay keliya hal mashiin ah oo markaasi lagu baaro cudurka covid nineteen ayaa ay ka badan kartaa tirada dhimashada ee markaasi dadka u dhintay cudurka covid nineteen ee bulshada deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga